bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadyaal duhur faylaha ka dhowaada qodobada warkaana duhurna moonkudar korona idaacadda raadiyo baydhabo ee sinaayti dhegaystayaal mas-uuliyiin badan oo ku tirsan maamul goboleedka hirshabeelle oo magaalada beledweyne geeka ku bahay waana kasii jeeda magaalada muqdisho guddiga doorashooyinka maamul goboleedka puntland oo dooradii guddoomiye cusub iyo madaxweynaha maamul goboleedka puntland hotel yakii godaya lari nairobi warkaasee meeku jara faahfaahin yaala ku helahayee dilkii ninjaysadii kureykii dhallinyaradahay walkubarada ee magaalada boorama iyo puntland waa cadaalad dalbatay jemes iswam iyo manika juma oo kuwada hadlay xaaladda dhabteeda soomaaliya dhinaga ammaanka howlgal qorshaysan oo ciidamada dowladda soomaaliya ka sameyn duleedka magaalada beloodeyne ee gobolka hiiraan maamul goboleedka galmudug oo ku hadlay deegaanada geeka al-shabaab lakusaari akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal weli bankudoor korona khilaafka masar iyo etoobiya biyo-xireenka oo weli sii xogaysaday duhur fayle dhegaystayaal weliba waa duhurnimo talaadau taariikhda milaadiga weliba ay ka beegantahay lito bili toddobaad sanadkii lamaada kun labaatii kowka intaasay weliba hanan qodobadii warkaana duhurnimonka dor koronay haddana ka dhawaada warkii duhurnimo faahfaahsan dhegaystayaal duhur fayle dhegaystayaal mas-uuliyiinta inka badan haytoo ku tirsan maamul goboleedka hirshabeelle weliba iyo geegha kubeena magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan faahfaahinta warkun waliban infiiriyey maxamed barre hilowle
magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan imaba geekaas ku kubaxay mas-uuliyiinta inka badan aytee ka tirsan maamulka hiirshabeelle haana soo ha ku wajahan magaalada muqdisho ee caasimada dalka mas-uuliyiinta hakubati beledweyne yamaybaha ka jira inta badan golaha wasiirada maamulka oo maalmuuqilaha dhaafa iyo meelaas ka suganay iyo oonan ku qeyb galan shirka golaha tan iyo markii la doorday cali guudlaawe oo la kagobaday magaaladaasi beledweynaha mas-uuliyiinta yamayba markii uu hadiiraan magaalada muqdisho oon kusii guduba doonana jowhar ee caasimada hirshabeelle oo dhowaan la filaaya inay ku bilaawato doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wararka yamiba antaasi oo kasii darahayna in madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed xagar yuusuf dabageeda usuuna ka wajahnay magaalada jowhar usoona marka hore usa kooyi doona magaalada muqdisho beledweyne yamiba maalinku hor kudhiyay dagaalan dhexeeya ciidanka dowladda iyo ahaan jabhadda ah ee usu hogaamiya jenaraal xuuda waanmayba miilaasay ku dhaladay khasaaren iska jarta dhimasho iyo dhaawac iyadoona la sheegahaya inay weli teeganta xiisadan dhexayta lamada dhinac ciidan mahadsanyi maxamed barre hilowle oo faahfaahinta warkaasay haniinkoobay guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka puntland iyo weliba kulanku weladana magaalada muqdisho kulankaasi weliba ka doordana guddoonka guddigaasi ee maamula doona doorashada baarlamaanka maamulkaas deegaan doorashadeeda gudoomiyaha guddiga weliba landoorday qofla ka magacaabo cabdixakiin muuse maxamed weliba helay codad diiro la tumiyo kow cod waliba weliba markaasay injarne musharax la tartami sidoo kale weliba la doorday gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka puntland welibana landoorday caynaansha yuusuf maxamed oo helay tumiyo kow cod majarta qof kale la tartami guddiga ayaa waliba ayaa guddiga waliba iyo maamula doonana doorashada baarlamaanka lamada aqal ee maamulkaasay deegaan doorashada sida magaalooyinka boosaaso iyo garowe shalay haytay markii guddiga doorashooyinkai maamul goboleedyada koonfur galbeed galmudug iyo hodooradan guddoonkii maamula lahay deegaan doorashadiio deni oo hotel qaali ka gadadi magaalada nairobi warkaasay may ku jara aasiya cabdulqaadir xuseen iyo faahfaahinta orkun inferias iyo maalmoogi dambe habahaayeen warar sheegayen in madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdulaahi maxamed deni uu sagaaddii hoteelka zarofa stanley ee magaalada nairobi weliba arrintaas markiinka horreeyey si faahfaahsan uun ku hadalay maamulka hoteelkaas war qoraal ee kubahii sarofa stanley weliba laka jawaabay wararka ka saabsan in hoteelka uu sagaaddii saciid deni kudib markii lakafaafiya baro bulshada welibana maamulka hoteelkaas uuse ka tilmaamay kowalba un ku jarna wararkaas qoraal lahadhigii bogu twitterka hoteelkii waliba laka beeniyey in ganacsato soomaaliya iyo ongadana hoteelkaas oo ku mid ah hoteeladan ka sareeyay dalka kenya sidoo kale maamulka hoteelka sarova stanley waliba shaaca ku qaaday inay shacabkii un ku digaayeen wararka been abuurka ee lakafaafiya internetka wararkan iyo weliba horey aan daabicin qaar ku mid ee wargeysyada kaafka dheer ee kenya iyo sheegay ini deni usagadii hoteelka sarova stanley qaybtiis nairobi arrintaasi saasoo kale weliba kooba walba unkujarna ka tilmaamay maamulka puntland in madaxweynaha usagadii hoteelkaas si kastaba haato hadalheyn badan iyo ku dhalatii shacbixinta warbixinta ku dhankee saciid deni oo ee ganacsada iyo siyaasi haatan madaxweynuhu ee puntland ciidan mahadsantaa aasi cabdulqaadir oo faahfaahinta warkaasi haniin koobasi faahfaahin yar dhinaca kale weliba laku helaya toogashadii lakadeli kuri dhalinyaro walkubarada ee jaamacadda camuud ee boorama iyo puntland oo dalbatay cadaalad saciid maxamed nuur iyo faahfaahinta warkun infiiriya maamulka puntland iyo waybayo ku hadleen dil askari ku tirsan ciidamada somalilan magaalada borama unkujeysadii arday ku mid ah ardayda walkubardaasi jaamacadda amuud ee borama wararka bahaya waybayo sheegahayna in ardaygan ku tabi markii hore magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland afhayeenka madaxtooyada puntland jaamac yuusuf dabraani yaa marka hore tacasiye wayba is-andiray qoyska ardayga la dilay isagoo oo sheegay in somalilan lanku baahanya in cadaalada lan hela marxuum ibraahim salaad ibraahim sidoo kale waybuus hadalsha intaasi ka daray afhayeenka in la dareengayin dhammaan ardayda soomaaliyeed gaar ahaan ardayda puntland oo iidan ku maadeen dalkalanjaysadii ibraahim salaad ibraahim maamulka magaalada boorama ee somalilan ayaa horey waybayo an sheegana in gacanta la kadhiki askariga dilka jaysadii waanan jaysadii wiilkan da-ad yaraay oo ardayda ku mid ahay askarigaas oo ahay ilaalada jaamacadda amuud ee magaalada boorama ciidan mahadsanyo saciid maxamed nuur oo faahfaahinta warkaasi hanin koobay james swan wakiilka hoqyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya ee arrimo somalilan qaabilsan iyo weliba nairobi kulakulmay hoqyaha difaaca dalka kenya manika juma weliba iyo kuwada hadleen xaaladda dhabta ee geeska afrika swan iyo manika juma weliba markaasay si qaasi aan ku hadleen xaaladda amni ee soomaaliya maadaama dowladda kenya qeyb ku eta dalalka kiyaboohi ciidamadii untiga ku soomaaliya ka howlgalan sarkaal sare oo ku tirsan wasaaradda difaaca kenya oo laa ku-xigiday in iyo weliba laa ku-xigiday war weliban uu sheegay in kulankaasi laa ka hadal qaaday in ciidamada amisom gaar ahaan han kenya waqti dheer lankadara sidii un kana gadan soomaaliya maadaama deegaano kudmada kenya al-shabaab ku xoogan yayaari weliba la qorsheeyay bilo december ee sanadkun ciidamada amisom iyo farujan qeybo kumada soomaaliya iswam iyo weliba dhowaan safaru iskashalsaday wadamada khaliijka carbeed oo saameyn kale siyaasada soomaaliya dalalkaasi weliba kumida sacuudiga imaaraadka welibana kula hadlay xaalada amni ee doorashooyinka ka wajahan soomaaliya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya weliba howlgal qorshaysan ka sameyna duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabeelle xasan aadan khayr iyo faahfaahinta warkunin fidia ciidanka ammaanka maamulka hirshabeelle iyo howlgalo shalduun oo amniga lakakaxaqiijaayo ka sameeyna deegaano hoos koyow duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan howlgalka oo uusu hogaamiyey wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan khayre iyo ciidanka ka sameeyeen deegaanada baaliburja ciinta doon maleykay oo labaatan iyo shan kilomitir dhanka galbeedyo kukubeeganta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan khayre iyo ciidanka ammaanka kabogaadii xaqiijinta howlaha sugidda amniga iyo oona ku wadaan magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos kooyaw sida oo kale mayba ciidanka uuse kaca maray inay dardargeliyaan howlaha iyo sugidda amniga maadaama magaalada beledweyne ayaa ku mid ata goobaha liin asteeye iniya ku dhiyaan doorashooyinka lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya howlgalka ciidanka amniga hirshabeelle iyo ka sameeya hayaan duleedka beledweyne iyo mayba ushaka eedase hilo maalmihii laha dhaafiyay beledweyne ku jirtay xiise dagaal oo aan dhexaytay ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaadka jenaraal xuud walow hatiye ata xaalada toodegan
ciidan mahasnya xasan aadan oo faahfaahinta warkaasi hanin koobay warqoraale warqoraale hakubay wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug weliba lanku ka hadalay howlgal qorshaysan oo ciidamada ammaanka dowladda iyo haan daraawiishta galmudug hiraabtan oo ka sameyn deegaano horle oo ku tirsan gobolka mudug wasaaradda amniga galmudug weliba xaqiijiday in ciidamada ammaanka iyo haan maamul goboleedka maamulkaas iyo reedan la wareegan gacan ku-haynta deegaanka bacadweyn iyo tuulo ku tirsan gobolkaas wasaaradda weliba ee sheegtay in ciidamada ammaanka dowladda iyo wadan howlgalo kale oo lakasii qorsheeya in al-shabaab lakula wareega deegaano badan oo ku tirsan gobolkaas sidoo kale wasaaradda amniga maamulka weliba ee xaqiijiday intii ay ka go-antay in al-shabaab laku sifeeya deegaano horleh oo gacan ku-hayntii maamulaay muddo badan meelo warkaasi dhegaystayaal siinka koyahay doornimaadan weliba waa raadiyo baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka khilaafka masar iyo etoobiya oo ku saabsan biyo-xireenka oo sii xoogaysaday wasiirka wasaaradda waraabka dalka masar weliba uu sishay isniintii intii oo helan warqad ogeysiise oo kukoyti dheriga etoobiya warqadaasi oo ku saabsanaatay in etoobiya bilaabasi biyo-xireenka wing elongordo grande ee sanadkii lamaad masar iyo weliba dhinaga kaliya ka wargelida etoobiya intay diid diidme qeexaan iyo ka sameeyasa warqadii handartii oo ay ka tilmaantay inta qatar ay ka tahay dibioga saylakiir masar welibana wasiirka tilmaamay in masar iyo dadshe ka tiirsanyi biyo ku qoyahay dhinaga iyo etoobiya gaar ahaan webiga niil suudaan oo ay dalka kale orantaasay qusaytay iyo weliba usin walwal badan kumuujay biyo xireenka sanadkii lamaad etoobiya ka sameeyahayta dalshe oo ay fahayt intii korontaha ka dhaliida golaha ammaanka qaramada midoobey weliba la filahaye intii oo ku hadlan xaaladda maalinta khamiistaha dareerta welibana markaasay bayaan ku saabsan arintaasay wasiirka waraabka gudbiyey xoqeyaha guud ee qaramada midoobey oo ku saabsay in xarantaasi walkaqobada etoobiya weliba ee sheegday intii inka dambeyn iyo adeegsado doonta xuquuqdii ka ee dambiiyaha webiga niil oo muddo dheer iyo kalaloolamaasi dalalka deriska sidii tilmaantay sida masar iyo iyo iyo iyo khartuum dhinaca kalena khartuum waliba ee sheegday in arrintaasi eedan ku xuntay isla markaana qaramada midoobey cabasho kama dambeysa ayaan gudbiyi doonta warkii dhegaystayaal isan kula dareertaan dahornimaadan raadiyo baydhaban taninkeegiintan ku kulmaana war kun war lamada ammaana allah